dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmada markaha waliba iyo koonfurtay qaadashada sabarlooyinka laanshaha dhululka simeele laangubiya isqabsiga dhululka taas oona dhibaato badan ka dhex abuurtay bulshada iyadona tanyeeta too u suban oo markaasaya laka dhaqangeliyay doona laanshaha dhululka munaasabada daafurka waliba goobrooghay qeybo shalgadiisan ee bulshada magaalada odayaalka dhaqanka maamulka degmada marka iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose sabarloogooyinka cusub oo biyi doonta dowladda hoose ee degmada marka yaa lankeedii doonaa si casri eh iyadoona guddoomiyaha degmada marka cusmaan muuse sheegay inay baahiwiin lanqabi sabarloogooyinkana wadankan intii dowladii kacaankii dagaaladii sokeeye kadib degmadan ma helin sharci oo sax ah oo sabarloo ma helin maanta nasiib wanaag anoo maanta gudoomiye ah gudoomiya gobolkan uu joogo aan dahafureynaa sabarlooga sharci ah inaan bixi doona hadduu ilaahira maanta wixii ka dambeeyo qof walbuu meeshu kusoo qaadahayan oo uu sheegayna xafiisan waa la furi doonaa dowladda hoose hadduu ilaah yidhaaho waxaa rabnaa sharciga in la qaataa rabnaa qof walba dhaxal wuxuu dadkiisa ugu dhaafi karaa wax sax ah haddii ilmahaaga warqad cad adaa u dhaaftid bir waa lagu qabsan karaa anaa la hebelaa leha la dhihi karaa waxaa rabnaa in sharciga saxda inaa qaadanno oo caddeemo oo beri ilmahaaga dhaxal u reebi karo ay noqoto waxaa rabnaa mashruucan maxaa leeyahay sharcigan nidaamka sharciga ee maxaa leeyahay nidaamka dhulbixinta ah database oo maxaa leeyahay waxaa la sameynaa oo keedin ah haddii xitaa ay kaa dhunto saadin beri meeshii aad ka qaadataa tegey waa lagu soo bixina hadduu ilaah yidhaah wax sharcigaan bixinayna hadduu ilaah yidhaah dadkaan ugu faa'iidaynaynaa hadduu ilaah yidhaah gudoomiye dadkaan sharci wax haysta ilaah abuurta xaafadan sharci ma haysta dadkan sharcigaan sharci ay u baahnaayeen waaye waa laga soo daahiyey insha allah adaan ku sugayna saddex bilood inaad daahfurno baawrkaan saddex bilood ka hore aa la keen daahfurka adaan kula sugayni adaa inaan kugu xusmeyno maxamed ibraahim bare gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose yaa farin indiri bulshada gobolka iyo nootaayoyinka sameeyow sharciyada dhululka waa markii ugu horraysay ee laga hirgeliyo koonfur galbeed guud ahaanteeda khaasatan degmada marka wakhtigii maanta waa maalintii ugu horraysay aan daafurayno systemkan database-ka oo rasmiga ah oo dowladda koonfur galbeedna ay aqoonsan tahay oo lagu qaadanayo sharciga lahaanshaha dhulalka taasina waxay ka hortegi doontaa isqaqabsiga dhanka dhulalka ah magaalooyinka ay ka kooban tahay gobolka shabeellada hoose iyo dhulka ka baxsan magaalooyinka mar walba waxaa la sheegaa dad isqabqabsanayo oo dhulkan anigaa iskale iyo anigaa iskale leeyahay ha ahaadan dhulal goofyo ah ha ahaadan dhulal la degan yahay ha ahaadan beero intaba qof walbaba qofka kale ayuu ku qabsanayaa xalna waa loo waayey maxaa yeelay dhulalka wax lagu kala iibsado oo haddeertaan jiro dad qowlaysata ama burcad dhuleed ah ayaa soo baxay burcad dhuleeddaasi waxay ka faa'iidaystaan waraaqo cadcad oo maxaa lahaa meelay ka socdaan ama meel raadraac u leh aysan aan la aqoonin meel loosii raaca aysan jirin ayaa ay wax ku kala iibsadaan dhulkan goof hebelaa la imaanayaa hebel iyo hebel iyo hebel aan ka iibsadaa la leeyahay dhulkii saasaa lagu qaadanayaa meel loo raaco ama meel loo tix raacana ma ay jirto waxaan caddaynaynaa in dowladda koonfur galbeed maanta wixii ka dambeeya degmada marka iyo dhulalka hoos yimaado idil deegaanada hoos yimaadoo dhan aysan suurtagal noqonaynin inuu qof ku yeesho waraaqahaasi baalcadka warqadda rasmiga ee dowladda koonfur galbeed ay aqoonsan tahay annaga haddaan maamulka gobolka shabeelle hoose aan nahayna aan aqoonsan nahay waa midda sabarlooga rasmiga ee databaseka iyo sistemka ku jirta ayay tahay